asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal kulanti wanaagsan meel kastoo aad naga maqlaysaan ku soo dhawaada barnaamijka manhadal oo aad ka dhegaysataan xarumaha darjir ee soomaaliya barnaamijka manahadal waxa uu dhegaystayaal idin kaga imaanaya maanta xarunta daljir ee boosaaso waa maalin jimcaha taariikhduna ay ku beegan tahay toddobiyo labaatanka janaayo sanadka labada kun iyo toddobiyo toban barnaamijka waxaynu ku faaqidi doonaa xaaladda dadka usoo naqraacay deegaanada abaaraha ay ka jiraan ee gobolada bari iyo karkaar iyo baahiyaha gaarka ay dadkaasi ay qabaan gobolada kala duwan ee soomaaliya waxaa ka taagan muddo saddex sano ka badan abaar saamaysay dadka iyo dunyada iyadoona weli ay xaalad khatar ay ku sugan yihiin kumanaan qoysas oo noloshoodu ay ku tiirsaneyd dhaqashada xoolaha nool haddaba bishii lasoo dhaafay ee disembar ayaa roobab aan badneen waxa uu ka da-ay deegaano ka mid a gobolada bari karkaar kaas oo keentay dadka xoola dhaqatada ee ku noolaa gobollo ka tirsan puntland somalilan iyo galmudug inay deegaanadaasi usoo hayaamaan halka weli qaarkoodna ay waddada kusoo jiraan si ay uga faa'iidaystaan roobabka halkaasi ka da-ay inkastoo iyana ay jiraan dad iyagu aan haysan dhaqaale ay safar kusoo galaan xoolihiina ay badi ay ka leedeen madaxweynaha puntland cabduweli maxamed cali gaas iyo wafdi ka mid a golihiisa xukuumadda oo ay ku jiraan qaar ka mid ah hay-adaha puntland ayaa socdaal ku mariya deegaanada loo soo hayaamay waxaana ay gaarsiiyeen raashin iyo biyo iska gaashadeen shacabka iyo dowladda biyaha iyo baadka laga helay deegaano hoos yimaada isku shuban iyo bandarbeyla oo ka tirsan gobolada bari karkaar ayaa walaac laga qabaa in ay noqdaan kuwo aan ku filnaan bulshada deegaanadaasi usoo hayaamay marka la eego baaxaddooda haddii roob aysan helin haddaba waa sidee xaaladda dadka reer guuraaga ee halkaasi usoo hayaamay ma jirtaa qorsho kale oo shacabka iyo dowladda dadkaasi wax lagu qaban karo barnaamijka ayaynu ku faaqidi doonaa barnaamijka waxaa igala qaybgalaya wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland cabdulaahi xaashi qoobdeero rofeor maxamed xareed cali oo isagu ah bare kuliyadda xanaanada xoolaha ka dhiga jaamacadda bariga africa faraceeda magaalada boosaaso iyo guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari axmed jaamac aadan oo ka mid ah degmada isku shuban meelaha loo soo naqraacay ee martigelisay dad badan oo ay abaaruhu soo barakiciyeen waxaan marka hore aan ku horumarayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland cabdulaahi xaashi qoobdeero bal wasiir waxaad dadweynaha ufaahfaahisaa meelihii aad tagteen iyo weliba waxyaabihii aad kusoo aragteen
dalkana waanu tagnay laba dhulba waa marnayo dhul abaara oo ilaa iyo boose markaan ka baxnay ilaa iyo isku shuban meel agteeda ah abaar bay ahayd isku shuban haddaan ka baxnay ilaa iyo xaafadaan tagnaa meel roob ka da-ay buu ahaayo dhulka hadda aan marnay meel roob ka da-ay buu ahaayo dadka iyo dunyaduna ay aada iyo aada u joogeen baabuurta xoolaha siday waktigooda ay ay ka tuurayeen baabuurta meel walba waa dhooran yahay oo xooluhu dee gaadiidku wakti badan oo dhowr iyo labaatan saacadood ka badan ayaa baabuurta xooluhu saahnaanayaan xooluhuna maarata xoolo iska tabaryado bay ahaayeen marka dib badan baa xoolaha gaaraysa iminka aan siiyo guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari axmed jaamac aadan gudoomiye bal waxaad warbixin naga siisaa bal xaaladda ay xilligan ku sugan yihiin dadka ay abaaruhu soo barakiciyeen ee ku sugan deegaanada hoos yimaada degmada isku shuban ee gobolka bari xaaladooda iminka siday tahay
walaal xaaladooda dadkaasi waxa weeyaan way fiican yihiin sidaan hore u sheegnay dadkaasi waa dad soo goorto ah waa dad dad dalkoodii dadkoodii ka yimi waa dad aan dadkoodina yimi dalkoodina yimi laakiin aan dad aan dadka baaqoon ulahayn waxay isku daween marka hore inay dadka bartaanayn bay isku dayeen waxay isku dayeen inay deegaanka dadku ka cabayaan dadka remiyiga ay bartaaniin waa u suurtoobi weynay waayo maalin qof lagua barto dadka shacabka deegaanada kala duwan oo remiyiga way kala duwan yihiin dadkaasi muddo waxay ku hawlanaan si dadkaasi u baran lahaayeen annaga maamulka iyagu dadkii waa isdhex gelinay waa isku dhex yaaxinay waa isbaray meelaha wanaagsan oo ay degan yihiin baanu geynay xilyaha wanaagsan baanu geynay calaaga xaal xaaladda hadda ay ku sugan yihiin waxa weeyaan dadku biyo ma haystaanin meeshay biyaha ka cabi lahaayeen ma yaqaaniin xerihii wanaagsanaayo o arga la dejin lahaana ma yaqaanin dadkaas waa dad runtii dhiban oo u baahan in gacan la siiyo oo waxa weeyaan biyo loo dhaansho waxaa ugu daran waa haraadku haraadku waa nolosha biyuhu waa nolosha dadka biyo la-aan baa ugu daran
dadkaasi waxaa sheegtay in biyo la-aan aada u baahsan ay xilligan ay haysato madaxweynaha puntland iyo wafdi golihiisa xukuumadda ka tirsan iyo weliba qaar kamid ah hay-adaha dowladda puntland iyo kuwa caalamiga ayaa dhowaan deegaanadaas soo gaaray waxaana weli socdaallo ay ku marayaan deegaano kamida bari iyo karkaan marka ilaa iyo hadda maxay dadku soo gaarsiiyeen dadka biyoasa waxa weeyaan biyo waa loo keenay laakiin sideed kun oo qoys baa meeshaas jooga isugu yimid biyaha loo keenana biyaha anfaca ma aha ciddii ay gaadhay baana cabtay biyahaas ay gaaraanin laakiin dadku waa ooma yimin weli meesha hadda biyaha laga dhaaminayo oo biyaha la geeyey dad baa waxay u jiraan konton kilomitr iyo afartan kilomitr dadkaasi waxay rabaan biyaha in la gaarsiiyo dad jirgaamo iyo caagado iyo tuyub iyo booyado iyo waxwataa ma aha waa dadkaasu waxa weeyaan waa dad arigii meeshii lagu qubay oo baabuurka kala wareega weye marka biyaha hadda la geeyena waa alxamdulilah rabbi caalamiin waxa weeyaan de dad ooman baa kollay biyihii cabay laakiin dad badan baa hadda sii ooman oo biyo u baahan oo iyagana waxay rabaan in emergency dibjoojin biyo loo geeyo marka biyo badan baa madaxweynuhu runtii iyo waftigiisa wasiirada ugeeyeen iyo hay-adaha laakiin dadku way badan yihiin weli dad baa hadda cabanaya qaylinaya oo ooman biyahaasina si fiican uga cabanayaan waxa la xumaa waa wax iska basiid laakiin biyahaasana u daran bay leeyihin waa tahay professor maxamed xareed aan si isugu stuudiyaha igula sugan guddoomiye adigu sidaa qadka ugu jira professor weli dhibaatooyinka abaaruhu waa ay jiraan dad badanna waxaa lasoo sheegaya in qaarkood wadooyinka ay kusoo jiraan marka sida hadda ay wax u socdaan oo kale markaad qiimeyn ku samayso ma yihiin jawaabihii ugu mudnaa ay ahayd dadkaasi in la siiyo ama abaaraha in laga bixiyo
asalaamu calaykum waa salaamayaa daljir waa salaamayaa madaxda iyo madaxda ku jirta igala qaybgelaysa raadiyaha maanta warkan waxaan horta hore runtii ammaan mudan dadka tirada faraha badan iyo xoolaha faraha badan oo runtii dhibaato aan la qiyaasi karin ka soo cararay inay helaan meel lagu soo dhoweeyo meelay degaan meel noloshooda ay ugu soo noqoto xoolahoodii ayaga iyo ayagaba loo badbaadiyo sida hadda guddoomiyihii uu sheegayay waxaan filayaa sharaf bay idin tahay iyo qadarin iyo waajibaad xag bini aadan iyo xaggii rabbi laydinka sugaayay taasna waad ku ammaanan tihiin waxay la tahay marka la leeyahay intaas oo dada iyo xoolo oo dhibaatooyin fara badan xagga caafimaad xagga cunto xag biyo xagga hooy xag meelay seexdaan u baahan oo haddana la dejiyey ma filaynin annagu ama nina ma filayn in dadkaa wax alla waxay u baahnaayeen oo diyaara loo geeyo laakiin waxaan filaynay in la badbaadiyo horta hore noloshii la badbaadiyo taas horta waa ku ammaanayaa waxa weeye middan aada leedahay hadda haddee dadka nafkoodu dhaqan baanu lahayn dhaqanka iyagoo diinta iyada waafaqsan inaanu soo dhoweynta iyo martigelinta iyo badbaadinta dadka dhibaataysan iyo badbaadinta nafta iyo xoolahoodaba in la badbaadiyo waxaan filayaa puntland khaas ahaan degmooyinka iyo goboladii ay tageen dee waa dadaaleen bulshada halkaanina waa dadaashay laakiin waxaan filayaa waddan yar oo tabartoodu yar tahay dhaqaalahoodu yar tahay intaasu kusoo kusoo carartay wadamo waaweyn ayaan arrintaas fulin karin marka hadday fuliyeen taas dee waa wax amaa waa wax ammaanan waxaan la leeyahay bulshada soo soo dadkan soomaalida hoose walaalaheena oo dhibaataysan oo la dejiyey waa inay fahmaan waa inay fahmaan horta meesha ay yimaadeen tabarteeda inta loo heli karo inay intaa tahay waa in la helaa qof walba oo tuurlii waa inuu gartaa sida loo sooxdo waa inaan la felin wax kasta in lagu helo dhibaato waxaanse aada iyo aada uga xumahay intaasoo dhibaataa oo xaddhaafka ayaana soo martay inaanan hayn ee adihii bini aadanka bini aadanimada oo wax kaalmayn jirtay oo aan meeshii ka muuqan oo maantay tan oo dhibaataysan looga baxay laakiinse waxaan ku rajo weynahay taa hadday saa u socoto in laga gudbi doono dhibaatadan maamulka iyo dadka iyo bulshada lagu soo degay waa inay runta u sheegaan walaalayaalow waxaan weeye intaanaan wada qaybsanayna waa inay ku qancaan wixii lahaayo kuwa kalena waa inay fahmaan inay tabarta dadka ay ku soo degeen ay ku soo guureen tabartoodu intay tahay laysla kaashadaa waa tahay cabdullaahi xaashi qoobdeer wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland ayaan mar kale aan qadka dib ugu laabanaya wasiir may maqashaa si fiican wasiir waxaa ugu maqaala ah in deegaanada ay dadku usoo hayaameen inaad deeqo kala duwan aada gaadiseen maxaad nooga sheegi kartaa waxyaabaha ay ka koobnaayeen iyo baaxadooda inta ay leekeen
ilaa iyo sideed kun oo qoys ka badan ayaa raashin la gaadsiiyey raashinkaas oo ah bur iyo bariis iyo sonkor iyo saliid waxaa kale oo la gaadsiiyey timam xagga caafimaadka dadka iyo xoolaha iyagana dadka ay amrayaan oo xoolaha iyo dadka waa daaweynayaan waxaa kaloo la gaadsiiyey sideed boqol oo boyadoola biyaa baa la gaadsiiyey oo loo qaybinayaa intaasaan kala soconaa
waa garta marka raashinka iyo biyaha ma yihiin kuwo dadka marka loo eego dadka deegaankaasi xilligan usoo hayaamay kuwo baahidooda dabooli kara ama kuwo ku filan maya ma dabooli karaan sababta waxa weeyaan soomaaliya o dhan baa isugu tagtay deegaankaan marayna hadda marka ma dabooli karaan laakiin kulligii maaragtay hadda gurmudka waa iska soo daba dhacayaayo wixii ilaahay ugu calaf daray unbaa la gaarsiinayaa wixii kalena maaragtay dadaalkeeda lagu jiraa si wax kale loo gaarsiinaya waa tahay professor maxamed xareed oo isagu kuliyadda xanaanada xoolaha ka dhiga jaamacadda bariga africa ayaa stuudia ay ugula sugan wasiir wasiirka waxa uu sheegay in adeegyo kala duwan in dadkaasi la gaarsiiyey marka waxyaabahaas ma yihiin waxyaabihii xilligan dowladda iyo weliba shacabka la gudboonaa in dadkaas ay ugu gurmadaan ee abaaruhu ay saameeyeen
xag bulsho puntland runtii ilaah baa nala he bulshadan puntland laguma dhaliili karo laakiin dawladda wax lagu dhaliili karo waa jirtaa sababtoo ah afar sano ayaa dhibaatadan u jirtay waxaa la yiri rooba biyo intay koosaa gaarin baa layska moosaa ma maqlin meelo laga moosay talooyin la keenay waxyaalo laga laga looga hortago dhibaatadan haddii aad meel ku dhacdo ma qodo xukuumaddu ama iskuu qaniinaad isla meeshii uun kusoo socoto dabka kaa qaniinay meeshii lagu gubtay afar sano toban sanay socoto qorshe jira dawladeed ma jirin midda kale anagu dawlad baan ka tirsannahay caalan soomaaliya la yiraahdo ilaa haddaa haddaanu ka tirsannahay maxaan uga tirsanahay haddaynan wax dhibaato maahayna wax kaloo faa'iida aanan ku haysan ilaa hadda kama maqlin dawladda intaasa waa tahay sideed marka bilood waa tahay marka arrinta dowladda aa usoo jeedisay wasiirkaan siinaya haye wasiir
professor marka waa mahadsan yahay nimaan ismaqaana ma ahan annaga dawlad ahaan waa runtiis marka dhinac laga eego saddexdii sano hadda madaxweynaha hadda xilka haya iyo xukuumaddiisa xilka ay hayeen abaartaas mid ahayd mid waxay ahayd mid taagan waana ka samaansa bixinaynay dadka iyo dalkaba waana dadaalaynay meelo badanna waxaa laga sameynayay waro meelana waxaa laga sameeyey biyo xireenno hadeerna dadka degmada bayle iyo agil usoo guuray waxay u baxsadeen ilaahay du qadarayo waxay u baxsadeen warahaasi u baxsadeen waxaanu waxaanu sameeyey wax ka badan ceelkii kow iyo labaatanaad ayaanu dhagax dhignay oo xumbays ka dhex dhignay intaas hadda abaarahaas ay jireen marka soorku waa mahadsan yahay laakiin dawladdu inay dadaal gashay oo shacabkeeda ay dadaal u gashay waa inuu qiraa
waa tahay midda kale midda kale waxa weye dawladda federaalka ah annagu dee dawladda federaalka xubin baanu ka nahay kamanaanun macnaa doktoonin mar walbana baahiyahayaga iyagoo qoraal iyo iyagoo saxaafada labadaba way la socdanin oo ma garatay marka waxa weeye iyaduna haddee waa taas waa la qabnahay eedeeda way leedahay oo ilaa iyo hadda mays dadkaas habaaloobay ha loo gurmado waxna waaba gurmado aan ka hayna iyadana maba jirtaba laakiin anaga doodaha laakiin anaga doodahaan dadaalkayga ilaa haddana waa ku jirnaa saddexdaas sanana waanu wadnay
waa gartay guddoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ayaa isaguna siinaya oo degmada isku shuban ee ku sugan Eh, haye guddoomiye haddii aadna maqasho eh, bal waxaad nooga warbixisaa eh, dowladdu waxay sheegtay in adeegyo kala duwan in dadkan ay soo gaadhisay inkastoo eh, wasiirka iyo weliba adiga laftiga maamulka degmada aada qirteen in eh, baahida dadku aysan dabooli karin Eh, hadda maxaa qorsha oo deegaanka ka socda oo dadkan i- lagu talagalay Eh, welina waxaa lagu maqaalaa in eh, deegaano badan inay jiraan oo dadkii jooga ee weli kusoo wajahan yihiin deegaanada eh, gobolada bari iyo kakaar
waa sax weeye waa mahadsantihiin waxa weeyaan horta hay-ado badan baa iska ququwaayo assessment u socda marka anaga maamul ahaan hay-adahaas runtii waxa weeyaan waxaan u sheegnay in ay u baahan yihiin dadkaanu biyo waxay dhaxanka ka hawadaanay dhaxanta u daray iyadana meesha dhaxan baa ka jidha in waxyaalaha mashaariicda ah ee sanadka cusub horta loo badiyo in xagga garabka biyo la siiyo dadka biyo loo badiyo in hay-adihii xagga u wajahnaayo deegaanada u bixi jiray deegaanada dadka soo guureen ee xoogga xagga soo saaran maadaama ay dadka halkaan ay isugu yimaadeen asasmatiga xagga usoo badiyaanin wixii dhaqaalaha ay la bixin karo hay-adu bixin karaan xaggaa geyn jireena boqol kiiba sagaashan xagga u keenaan waayo waxa weye ummadii dee wax loo rari jiray ama wax loo geyn jiray ama xogta xog ururuska loo aadi jiray halkaan ay isugu yimaadeen in horta hay-adu waxa weye xoogga ay saaraan meel kastay joogaanin hay-adu waa isku waa isku mid waa isku shaqo waa isku fikrad ee, dhammaan inay xagga soo aadaanin oo deegaanadoodii dadkii kulliba xagga ay isugu yimaadeen horta halka ay ka qawl galaanin baan horta baan rajaynaynaa iyadana in sidaasaan ku dooranay dadka meesha hadda isugu yimi runtii markii la eego dhinacaas ee, waa dad abaari soo jixisa marka hore ee, waxaa kaloo soo jixiyay dadka dhaqaala la-aan burbur dhaqaala burbur baa soo jixiyay oo dad soo guurad ahaayeen oo muddo kun iyo shan boqol kun iyo laba boqol kun iyo afar boqol kun iyo saddex boqol intaasoo baaxadle dadka kasoo guuray markay yimaadeen waxaa sii jiciyey dadkii deegaanka ma yaqaanin dadkina ma yaqaanin waxa weeyaan eh, meelaha biyaha laga aadayo ma yaqaanin dhibaatooyinkaasaa horta dadka aan la kulanay waxaan mar walba mar alla- mar saddexaad baan ku boorinayna anagu dadkaas in ilaahay meesha waxa weye arrintaa ilaahay keenay horta ilaahay ku xamdi dhaqaanin wixii loo keenana inay wadaagaaniin Eh, Waa inay tahay, marka- ogaadaan dad- waa garta marka maxaa noloshooda isbedel oo ku yimid haddii deegaankii mar ay yimaadeen oo ay kasoo hayaameen meelo abaar daran ay ka jirto
niyow noloshoodu way fiican tahay laakiin welwel baa ku jira dadka qaarkood aan wareysanay oo miyiga aan ugu tugnay dad kale oo reerayo badan baanu ka nimi ay yidhahdeen reer walba waxay yidhahdeen reerayo badan baanu ka nimi oo iyaduna abaarsan oo wax lagu soo qaado aan lahayn oo abaartii noo jooga dadka aan ka nimi dad iska dhibaataysan oo waxba hayn abaartii jicisa bay lahaayeen marka wax alla waxaanu hadda noloshayda ku sugan tahay waxa weeyaan garanayno laakiin waxaan ma- maadaama aan degmada isku shuban aan joogno anagu si gaara isku shuban baa la joog maamulka isku shuban baa lala jooga waxaanu codsanaynaa isku shuban inaa war naga naga war haysaanin oo mar walba waxa weeyaan biyaha aad noo keentaanin waxaan nidhahda anagu waa waa sax weeye laakiin wixii anagu maamul ahaan iyo shacab ahaan aan qaban karno waan qabanaynaa horena waan u qabanay haddana waxaan jecel lahay deegaanku inaysan naga fogaan oo ay deegaankan ay iskugu yimaadaanin oo halka aaga deegaan aanu daris nahay dadka hadda mareer jooga ama xubays aaday ama biyo guduud tegay maal waxa weeyaan xawaarahooda buu aad buu u dheer yahay waa garta marka Mhm.
wixii la keenana hadee iyadun bay tegayaan dadka ummadda badan wasiir way maqashaa waa ku maqlayaa waa ku maqlayaa maxamed ha wa- wa- aad baa umahadsantay wasiir Eh, marka aad eh, maadaama aad dadkii aad eh, u tagteen oo aad soo indhindheyseen eh, biyaha iyo baadhka dadkaas ay xilligan heli karaan eh, wakti intee leeg bay sii hayn karaan
waxa weeye horta dalka eh, hadda anaga aan joogno dhul biyood ma ahan oo biyihii dabiiciga ahi waa ka maqan yihiin marka en, en, maaragtay biyaha en, deegaanka isku shuban waa deegaan hadda magaalada ku taala waa deegaan biyo lagu ah laakiin dhul en, saddex boqol oo kilomitr ah ka yarayn oo ama ka badan bada oo maaragtay ayaa dhulka dhulka weeye waan dhulka qaaday dadka baaxadda intaa tirsilee qaaday weeye marka dhulkaasu waxaa biyo u ah ilaahay ku qadarahayo waa meel ceel ka qodan yahay meesha ceel ka qodan yahayna hadee dhulka qaarada waa garan kartaayo waxa weeyaan waa isku way oo laga qoday ilaahay hadda baahidaysu ma dhowa mana mana xigto sidaa daraaddeed marka baahiyada dhulkaas ka jirtaahi waa baahi aada iyo aada u ballaaran laakiin dowladda puntland hadda professor magdhowda wuxuu yidhi dowladda puntland qorshe dowladda puntland waxay leedahay five year plan wax layaa qorshaha shanta sana ah iyo qorshaha hal sana ah intaba way leedahay
marka hadda kheyraadkan dadkan ay heli karaan ma yihiin kuwo ku filan waqti intee ay gusihin karaan kheyraadka dadka hadda ay haysaaniin waxaan is leenahay hadda waxa uu dadkiina hadda aan kula hadlayo oo hadda aan hadda aan aan safarka ahay waxaana maray meesha ama jooga maraya baabura caga badan oo xoole sida marka naquna wuxuu ahaa meeshan ka da-ay roob saacado kooban ba-ayay buu ahaa marka dadka ka badan dadka ayaa aada iyo aada uga xoolaha ayaa aada iyo aada uga badan marka intay hayn karta waxaan isleenahay talow hadda bishaan hadda dhaawanaysa oo oo labaad bishaan labaad hadda dhalanaysa kulley arigu waa iska daaqaya aan leenahay waan isleenahay dadka haddaan xoo aan weydiinayna haddayo saasay noo sheegayaan laakiin de waxaan ujeednaa misana qiyaasa maanta ninkaan kuu sheego haddii uu markaa asagoo ku qiyaas dadka halkaas markaas degan hadday maanta konton isku soo biirto hadda wixii waa sii yaraanayaan baa la moodaa laakiin hadda xoolihii tegay kulley ma indha ma indhaxuma oo xoola indhaxuma ma aha hadda ma garata waa tahay aada baad wasiir umahadsan tahay sidaa khadka ugu jir professor maxamed xareyd baan siinayaa professor haddii aan qorshe laga yeelan sidii dadkaas iyo weliba haddii kheyraadka hadda ay haystaan oo kale uu ka dhamaado maxaa ka dhalan karaa tallaabo noocee baa dadkan lagu badbaadin karaa
wallaahi hadda arrintu heerkay hadda marayso haddii aan ilaahay roob keenin puntlandina ay fila aan filayo inay jeefkeeda faaruqisan yahay wax alla wixii loogu talagalay dadkaa dhibaataysan in lagu taageero ayna ku ammaanan tahay shacbi iyo dowladba haddii ay sii socoto abaartu ay sii socoto xoogaadan laysugu yimi oo haddana lasoo socdo inta hadda timi in ka badan ay timaado arrintu way feel xumaanaysa oo waxyaalo badan bay taabanaysaa waxay taabanaysaa dadkii meesha joogay oo xoogaha waxoodii daaqi jiray loogu yimaado waxay keenaysaa haddee waxay me qol yaroo laysugu yimi bay noqonaysaayoo ninba uu ka waayo meeluu salka dhigo marka waxay la tahay taas waxaanan ugu yeerayaa bulshada dawladda iyo dawladan kale oo dawladda dhexe iyo weliba bulshadaanu meesha wada wadamada gobolada ay ka yimaadeen oo badankoodu ay tahay somaliland intilaabo laga qaado arrintaan laga sii arisido hadda oo xal laga helo waxa weeye adduunka waxbaa yimi markaas uu yimi baan ka tashanaynaa maaha waxa weeye waa laga sii waa waa loo waa laga sii tashadaa waxa soo socda boqol sano ka hor ayaa soomaalidu kasii tashan jirtay boqol sano ka hor ayaa dadka anugu kiskimaayaan ahay koonfur waxaa la sii dhigan jiray meel subagii waxaa la sii dhigan jiray meel bakaarihii oo ay ku jirto digirtii iyo sisintii iyo galeydii oo loogu talagalay saddex sano hadday abaar kasa dhacdo meel loo ciirsado waxaa loogu talageli jiray meelo webiga ka dhow oo biyo lasoo leexsado hadda waxa weeye abaartii baa dhacaysa ayadoo nina waxba diyaar u ahayn oon lagu fekerin ama ceelashii xataa ayay xumaadeen waxaan filayaa halkan waa joogtaa halkan waa joogaan maxamuud waa joogaa belgir waa joogaa afar sano ka hor baan halkaan ka niri war biyo lama weynin oo wax lagu beerto biyo lama weynin dhirta lagu abuuro muxuu ahay biyo intaasoo togo baanu leenahay konton tog oo waaweyn oo biyo nagu filan laga samaysa ayaanu leenahay waxba lagama qaban arrintaa waa qaylinay sanadkii hore halkaan aniga iyo waxaan ahayn sheekh kuwaad arrintaa waa soo jeedinay dhibaatadu meesha ay ka dhacayso waa habboon in loo helo halkan dhibaata ka baxday ka dhacdaye see la yeelaa ma laga guuraa mase waa in loo helaa wax halkaasu waxaa la yidhi daaq bay leedahay laakiin biyay lahayn oo ka waran haddii ceel loo geeyo meel ku dhow ceel loo geeyo waxa weeye haddii xoolahaasu ay dhammaadaan saan lagu sii socdo puntland iyo soomaaliya markaasay garanayaan wixii dhici doona amaan xumaa dhici doonta fakri baa dhici doona kalahaad baa dhici doona magaaladii oo laysugu yimaado oo laysku xumaa dhici doona waxa weeye waxaasoo idil waa ma diidani waajibkeega waxa weeye in lagu qayliyo dawladda la yidhaahdo warkaca warkaca siduu wasiirku u sheegayo wax waa runtii waa ku ammaanaynaa in maanta madaxweyne iyo dawladdii iyo kuwile halkaa jiraan laakiin waxa weye wixii loo baahnaa sanad ka hore in laga tashado aad baad umahadsan tahay wasiir waxa uu sheegay professor maxamed xareyd in mar walba ay ka hortaga ay wanaagsan tahay sida hadalkiisa ay ka dhadhansaday ee daweynta marka adna waxaa sheegtay in qorshaha shanta sano in dawladdu ay dejiso shantii sanaba mar marka laga yimaado qorshahaasi shanta sano maxaa hadda dadkan aada ugu talagasheen oo arrimo deg deg a haddii dhibaatooyin ay dhacaan oo kale wejiyada xiga ee loogu gudbi lahaa
maxmud waa mahadsan tahay oo saaxiibadeyda ku jira khadkaba dawladda waxaa la yidhi horteeda bayro makaba tumbaan baa la yidhi qofku waa inuu gaashaankiisa hore usii haystaa dawladdu waxa weeye iyadoo taas duulaysa horta iyadoo qorshayaasheeda dawladdu way samaysay intii sababteedana way fulisay beesha caalamkana way kaashinaysay shacabkana way kaashinaysay qorshayaal badan oo dawladdu samaysay way jiraaneen oo hadeerba dad badan samante bixiyey oo ceelal badan oo la qoday oo dadka iyo dunyada u baxsadeen oo fara badan baa jira hase yeeshaadeed wuxuu waxa weeyaan waa disaster waxa weeyaan abaar adag weeye abaartaas waxay saameysay dalkii o dhan bay saameysay beled iyo baadiiba way saamaysay wax waxa weeyaan wixii la qorsheeyey iyo wixii la qabtay labadaba wax ka xoog badan waaye labadaba wax ka xoog badan weeye sababta waxa weeyaan magaca loo baxsha waaa waaa weya waxaa loo bixiyey laygama darna meel kasta aad maraysid waxaa is leedahay waa meesha ugu liidata waa is leedahay marka masala haddii hadda la qorshaynay intaas ceel qornay ceelashiina la qoday baahidiina kasii badan tahay warbiyood la sameeyey warbiyoodka aysan dhiyaba gelin hadde waa garan kartaa maaragtay dhibaatada laakiin professorka wuxuu sheegaya oo wax saxa weeye inay shacab iyo dawlad iyo cidoo iskaashado oo biyaha la ceshado oo maaragtay xoolaha calaf loo beerto oo dadka cunto kayda ay samaystaan oo shidaalkayda ay samaystaan waxa weeyaan waa midda saxdaa nolosha saxdaa oo waxa weeyaan ay tahay sirta nolosha mid ay tahay marka maxaa diidan marka hadda inay waxaas hirgalaan soomaaliya ama puntland oo kale hadda hadda waxaa lama lama diidana wayna socotaay hadda waana kuu sheegaya waxaasoo ceelo la qoday waxaasoo wax la sameeyey hade laakin waxaan hadda kuu sheegay waxaan ku yidhi waa wax ka culus macnaha wixii la qorsheeyay oo dhan haddaad ku talagashay adigu masel labaatan ceel tabakaadaba tahayba oo aad samaysid oo ay loo baahdo shan boqol oo ceel hadda waxa weeyaan waad garan kartaa wixiiba waxaa culayskaas jira laakiin kulleya hadda dadka shacabkana waa baraarugsan yihiin dawladduna maaragtay way ku baraarujisay idaacadaha iyo mediaha dadku inay samaystaan in maaragtay dhaaman iyo xireenno inay samaystaan oo lagu beerto oo la diyaarsado haddii ilaahay raxmaadka rabidkeena laga faa'iidaysto oo la diyaarsado calafka xoolaha iyo dadka ee labadaba la diyaariyo kaydadka daawada la samaysto waxa weeyaan taas maaragtay hadda wax hadda maanta taagan waxa weyn weeye haatana sida professorku uu sheegayay haddaa ilaahay gurma deg deg aan lala soo gaarin xaaladdu waxaa la moodaa inay kasii sii adkaanayso oo matala dadka halkaa hadda tegay oo kaleeto oo kumaankumka ah oo soomaaliya oo dhan ah haddii ay gaaraan bisha saddexaad oo roobka imaan waayo dadkoodii dadkii dunyadii waxa waxay gelayaan khatar bay gelayaan halis bayna gelayaan waana arrin adag weeye maaragtay hadda waxaa lala tacaalaayo keliya maahan hadda xoolaha xoolaha hadda waa la daaweeya ee dadka keliya laakiin hadda waxaa lala tacaalaa hawsha ugu badan oo loo hayo waxa weeye dadkii biyo in loo la siiyo oo biyo gaaraan masal ninka kasoo guuray hargeysa agteeda ama burca ama ama ama ama ama ama ama kasoo guuray kalabka sharcaas ama puntland goboleeda kale kasoo guuray oo halkaan joogahay raskana ma wato dameerna ma wato waxa wax ku dhaansada ma haysto wuxuu wataa ilaahay kuqadaraya xoogaa ariya iyo go-iisii iyo buraashad wataa wax hataa haddaa biyo loo geeyo biyo loogu shubo male marka ilaahay soo qadarayo dhibka intaa la eg weeye hadda meelaha qaar soo daagay beedwaada la geegeeyey laakiin waxaa da dadka anfici kara ma ahan oo istaxarkeed ma dhamaanayso laakiin ilaahay baan waxaan baryaynaa ina macal cusra yusran asaga ay ilaahay wax walba fudeeya ilaahay baan oo fudeeyin doona xisaabta raasi ka qabnaa
waan gartay aad baad umahadsantahay wasiir gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban aan dib aan ugu laabto gudoomiye maadaama isku shuban ay kamid tahay meelaha dadku ay si aada ay ugu soo hayaameen si sida la sheegayay marka laga yimaado cuntada iyo biyaha dadkaasi deegaanadaas xilligan usoo hayaamay waa sidee xaaladooda caafimaad
waa mahadsantihiin xamuud iyo adiga odayaasha madaxda ku jida sharafta leh oo ku jida qabka aad baa mahadsanti waa sax wey dadkaan iyahow xaaladooda horta way wa- way wanaagsan tahay hadda laba bilood meelahaas ay dadku joogaanin dad badan hadda soo degaayen way jiraanin laakiin dadku runtii waa dad dhiirigelin leh oo yacni ummadii soomaaliyeed ama reer puntland markay arkeen dumarka loo sameeyey walaa hay-ado walaa dawlad walaa shacaba dadku waa dad wanaagsan kuwo qaarkood aan wareysanay waxay yidhahdeen war dadka shucuurtooda kusoo jiidanaysa gabadhaa idinkoo is wareysto oo wax isiiye shucuurtooda keliyaa kusoo jiidanaysa yani halkaa waxaa ka muuqda in dadku in dad wanaagsan yihiin iyaguna inay yihiin dad wanaagsan oo meesha yihiin waalahaya markaa dadku waa dad hadda faraxsan waa dad deegaanadood la nool waxaanu ku talagalnay in ay qolo walba oo dad walba oo meesha yimaadaayay dadkay u yimaadeen meelaha deg- deegaanka ahy inay gacanta ku hayaan hadday baabuur leeyihiin baabuurta waxa wey ku raraaniin haddii ay yani ay yihiin dad dee aan baabuur iyo waxba wadanna inay la guuraanin oo yani baabuurta ay la raraan la rartaan dabeeraha la rartaan oo meeshii ay naqale oo iyagu u guurayaanba aysa ka tegin ay wadaaniin sidaasaan dadku ku dhiirigelinay sidii baana loo hayaa dadku hadda way is hayaaniin dadkii shacabka ahaa ee hore u deganaaba hadda gacanta ku haya wixii ay helaan oo loosoo loo soo diro ama ay keenaan bay la cunaanin nolosha noocaasa dadku waa noolyaha dad waa weeye marka way faraxsan yihiin dadkaas hadda shucuurtooda iyo noloshooda kulliba way wanaagsan yihiin laakiin dadka biyahaabaa halkaas waxa weeye muhiimada u tahay hay-adda baasawey runtii waa umahad celinayaa iyo wasaaradda arrimaha gudaha oo iyaduna gacan way ku geysatay arrimahaas noocaas ah sida waraha iyo xirooyinkanada iyo tan deegaankaba runtii aada iyo aad u mahadsan yihiin wasaaradda iyo hay-adduba muhiimadu marka waxa weeye in la wado qoditaankii iyo biyo xiranadii la wado oo aan laga harin hawkala daa weliba hogay weeye dadku muhiimadu waxa weye meel biyo fariistaan in loo sameeyo biyo biyaa u celisa hadda siduu sheegay wasiirku meesha waraha hadda ba- ba- bandarbayna oo kale meelaha waraha laga qoday oo biyo xirantanada loo sameeyay baa dadku ku hakaday oo biyaha ka hela muddo cabaayay waa muhiim in marka dawladda sidaa u wado hay-aduna sidaa u wadaanin baanu codsanaynaa hadda isku shuban waa meel biyo leh haddee biyihii waa fog weeye waxa weeyaan bi- waana quruur meel biyo looga saari karo maaha haddii marka la helo waa gartay waa dad badan baa jira oo aan fahansanayn deegaankii iyo sida biyaha u hesho marka taa laftigeeda waxaan jeclaan lahaa xoogaa inaad ifiso
dadku waxa weeyaan yani in biyihii meeshii la- war ama la sameeyo ama biyo xeen biyaha hojiso meelaha ay biyaha ay deg- degmadu ka hesho ha waxa weeye meelaha biyaha dambadu ka hesho waxa weeye waa ilo weye erbania oo soconaya oo weligood socday oo ilaahay ugu talagalay waa ilo baa biyo ilo soconaya dhacayo weye waxa weye ilaa badda meesha hashiran gasha biyaha soconayaan waa cimnolahi weye waxa weeyaan waxaa la yidhahda durdur baa la yidhahdaa marka waxay rabaa marka biyahaas dadku markii loo geenayo waa in booyadihii la helaa booyadaha kalena lacag bay rabaanin lacagtana waxa booyaduna dee laba boqol kilomitir bay biyaha geenayaan marka biyaha iyaga ruuxdooda in farsamo loo sameeyo oo sidii biyaha dadka loogu gudbin lahaa iyo biyaha ay uheli lahaayeen sidii biyadaan badan loo samayn lahaa hadda waxa aynu kale ku jirno inagu samayn karo hadda muhiimadu tahay waxa weye in dadka biyadaan dadka loo sameeyo oo biyaha loo qaado dadka ogeesh biyaha loo geeyo marka biyaha dusurka halkaa ka tawaaya oo minallahi oo ilaahay soo saaray oo halkaa maraya in dadka laga faa'iidsiiyo oo de- dadka ay deegaanada ku nool oo- ooma yihiin waa runtii waa muhiim in dadka biyaha loo dhaansho waa nasiib darro weyn nin lixdan kilomitr u jira biyo togaayo oo haraad u baktiyey runtii waa dhibaato weye waayo de isagoo eed male wax ku dhaansado biyaha male hadduu waa lixdankaa kilomitr usoo lugayana adeema soo lugayn karo hadduu cagad soo qaato cagadaas masi masii cabaa mase waa soo cabaa arrimaha noocaas oo kale abaa meesha yaalla marka in la wado hay-adaha biyaha dhaaminaya iyo dawladuba in la isu xisaaro sidii biyaha dadka loogu qaban lahaa dawladdu way ku gacan jirtaa way wada hadda wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradda deegaanka runtii waa u mahadcelinaya wax badan bay ka qabteen biyahaas iyo xirino badan bay sameeyeen hay-adaha runtii iyago ruuxdooda hay-adda fow oo kale oo kaashanaysa ngo-ga ahayd iyaduna waxa wey warar badan bay qoday dawladdu warar badan bay waxa weyan ceelal badan bay iyadana waxa wey samaysay oo runtii sida wasiirku sheegay ilaa tan ceel maraysa kuwa hadda waxa weeyaan iyagana noo noo daahfuray way jiraan oo deegaanada isku shuban kamid ah waxa weeyaan marka baase weyn waxa wey runtii waa umahad celinaya ceelal badan bay qoday kuwana hadda way qodaysaa waynoo iyadana way noo daahfuray aada iyo aad baa dawladda ushaqeynaysaa hay-aduna ushaqeynaya nin laysma waxa weeyaan daxabaadeeyo laysmana amaano in lais dhiirigeliyo weeye waayo wax walba waa kulli shay midaayo nihaaya shay kasta bilow dhamaad buu leeyahay wixii la bilaabay ilaahay la dhamaystiro in laga dhex hadlo oo laga dheexmurmo ma ahan dawladdu waxa weye qorshaheed waa wadaa madaxweynihii baa halkaa maraya oo u seexanaya baadiyo u seexanaya oo wasaaradihii baa seexa baadiyo u seexanaya oo hay-adihii baa la socdaa in marka qorshaha dawladda wado la fiisho oo waxaweye la sugo weeye in laga hordhaco maaha aada iyo aad bay dawladda umahadsan tahay shacabkana waxaweye reer puntland si uma kala haray iyaguna laakiin hadda waxaan kusoo gunaanadaya hadalka hawlka madaalay weli waa hogami dadkii sidii bay uququlayaan sidii bay usoconayaan hadda waxa weye hadda now telefonka waa la waxaa laigu sheegay dad waxa weeyaan tuulaciisa iyo erebooka isku shuban meel dhexaysa in lix reer hadda lagu furay xanabeeliyaal oo magaalada xanabeeliyaashii iyo hadda magaalada joogaanin baa lay sheegay waxa weeyaan markaas si hawlka weli waa hogami
aad baad umahadsan tahay qeybaha dambe ayaan soo gaarnay waxaan jeclahay inaan su-aasha ugu dambeyso aan idin wada siiyo idinkoo aada umahadsan kasoo qeybgalkiina barnaamijka waxaan ku hormarayaa wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha wasiir maxay tahay tallaabada kale ee xigta si dhibaatooyinkan looga baxo
tillaabooyinka xiga hadda dee arrinta emergency-ga baa la wadaya dawladda puntlandna way uqorsheysan tahay inay emergency-gaas ka jawaabto ay jawaab cad ka bixiso iyadoo kaashanaysa shacabkeeda iyo maaragtay cid dadkii uga taageera dawladda puntland insha allah waanu ku guulaysanayna allana waxaanu weydiisanaynaa raxmaadkiisa inuna siiyo baa allana weydiisanaynaa qorshahayaga kaa weeye inaanu gargaarkii shacabka la gaarsiinayay aanu wadno inta hortaya ah aad baad umahadsan tahay professor maxamed xareed ansiya isaguna maxaa intaa ku dartay oo asalaamu calaykum waxaan weydiinayaa su-aal guddoomiyaha isku shuban iyo soo wasiirkaba gabagabaynaynaa marka mhm.
marka eh, waxa weeye arrintaanu hadda kuwo kalaa soo socda Eh, intii horta joogtana waxaan filayaa inuu siduu guddoomiyuhu u sheegayay ay adag tahay ma laga yaabaa kuwa imaanaya ama kuwan bas in eh, meesha hadda ay wada degeen oo laga yaabo inay dhibaato keento dhibaato xaalufiina oo laga yaabo soomaalidu inay jeceshahay dhirta goynta sida xeryo iyo wax u samaystaan waana wax khatar xaalufin hadday dhacdo in gobolada degmooyinkan kale iyo gobolada kale saal dadkii loo kala qaybiyo hadda waxaan filayaa inay meel isku wada saaran yihiin in xataa laga faa'iidaysto fikradii hore oo daga muxuu ahaye abaarihii hore ha oo ka dhacay waktigii siyaad barro oo dadkii loo kala qaybiyey beero meelo kale kalluumaysi inaanu wixii xoogaa haddeeratan kuwaa soo socda me inaan si aan dhibaatadu isu kor saarayn eh, kuwaa si kale loogu qaybiyo ma la suurtoobi karaa wey Eh, iyo in waa tahay marka waxaa- degmada iyo in degmada hadda qaylinaysa biyaha in la siiyo laba gaari oo iyagoo ay leeyihiin oo markay dhibaatadu xaddaaf noqoto halkaa in wax ula cararaan waa tahay waxaan u qaatay taa inay tala soo jeedin noqonayso ee marka maxaa intaa ku dartay maadaama barnaamijka hadda qeybaha dambe aan soo gaarnay dee waxaan ku darayaa dhibaatooyinkan iyo weliba sida looga bixi karo dhibaatadan waxaa looga bixi karaa in talo la helo waa in dadnimadii dadkan iyo dhaqankan lagu yaqaanay boqolaalka lagu yaqaanay lagu soo noqdaa la isu yimaadaa dhibaatada guud dan guud markii la helo ayaa dhibaato guud laga bixi karaya waa in la isugu yimaadaa waxgaradkii ay u yimaadaan nin walba qof wax markay dhibaato dhacaan yaa aqoon u leh yaa maali jirayay waa in la isula yimaado waa in qorshahaas uu noqdaa meel ka bilaabmaa waa in dhibaatada biyaha iyo dhibaatada daaqa horta hore xal loo helaa dhaqa xooluhu waa waxa aanan sina uga maarmi karin hadday dhammaadaanna ay catastrophe tahay marka qorshe midaysan oo qof kasta degmo kasta gobol kasta ee tuulo kasta saameynaysa waa inay wada shaqeeyaan dawladda wada shaqeyn dhexe oo jirta oo la taaban karo ay ka jirtaa dawladda iyo shacbiga anigu taasaan soo jeedinaya
haye gudoomiye waxa weeye qorsada horta waa mahadsan yahay horta dad hal su-aala soo soo bandhigay wax yar idinka horaalaya waxaa uga jawaabaya dadku way barafta hore horta dadku way qulqulayaanin waxayna wataan dadku xoolo xoolahana waxaa laga soo raray abaar waxaa loo wadaa meel naqle waxaa keenaysa marka dadku inay saa saaran yihiin oo meel isku soo guureen isku shuban baa naq badan oo yacni dadku hadda ay naq u haray dhul haraan abaaray oo naqa laga dilbooda marka hore oo dadku xaggaas uga tallaabeen dhulkii baa hadda dadka la dejinaya oo si ay dadku daaqaan xoolo u daaqaan dadkuna waxay ugu dagaadaan marka qulqulkan iyo socotadaas waxaa keenaysa dadku dee meel naqle utoodaan barafko waxa weeyaan xaalufinna ma jidee dadku xeryo ay degayaanin caadi oo banaan oo horey loo degi jiray baa dadka lagu rawayaa degmadii baan daba joogto dadkii deg daba joogto oo horeysa oo dejinaysa oo wada oo hawsha wada shacabkii baan iyaguna wada oo dejinaya wiilka ciidanka booliska oo tobanka nin ah oo uu hogaaminayo doctor ninka la yidhaahdo dooda yare waxa weye ilaa maalintii roobkaasi da-ay ilaa hadda waxa weye waa ordaya cid taageerda iyo cid waxdiisana ma jidho waxa weeyaan shacabka intaasu dad ordaya isagaa meel kasta waxa weye helaya waa umahad celinahay ninkaas iyo ciidanka halkaa jooga rugta xiriiro runtii hagar la-aan bay ku shaqeeyeen lacag la-aan iyo bishaar la-aan bay ku shaqeeyeen midnimo soomaaliyeed bay ku shaqeeyeen wadaninimo bay ku shaqeeyeen marka waxaa la rabaa hadii qof walba wax garanaya isagu xadiis intaa ku shaqeeyo haddii profesorka waa nin aqoon-yahana waa aqaano uu runtii jaamacado badan buu waxa weye wax ka dhigay waxaa hadda filaya jaamacadda waxaan matalaya bariga africa inuu dhigo hadda nimaan aqaan weye waxaan rabnaa marka waxaan profesorka leeyahay profesor adiga iyo culimadaada aqoonta leh oo waxgaradka shaqeeya ma isku daydeen idinku caddiino in aad waxa weeyaan dadka halkaa jooga waalihiina aad wax u didhaan wax isugu dardadhaan si biyihii loogu dhansha haddana waxaa loo laba in la geeyo gaari oo isku shuban biyaha looga daro way safuudahay waa la gadi karaa dawladdan waa keeni kartaa laakiin biyihii hadhow isna maxaa lagu dhaaminaya weye shidaal bay ubaahan yihin idinku caddiin ma isku daydeen oo fikraddiina ma tahay in aad ama boylaha wax ka keentaanin ama boylaha markii la keeno inaad yani ninkuna biyihii dhaamin sidaa udhaamin lahay uga qayb qaadataan guud ahaan barnaamijka manhadalna toddobaadkan intaas aynu kusoo gabagabaynaynaa waxaa barnaamijka igala qayb galay wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose puntland cabdullaahi xaashi qoob deero kana mid a wafdiga madaxweynaha puntland ee socdaallada ku maraya deegaanada bari iyo karkaar ay dadku xolo dhaqatada usoo raqraaceen gudoomiye ku-xigeenka degmada isku shuban ee gobolka bari axmed jaamac aadan iyo brofesor maxamed xareed cali oo isagu ah bare kuliyadda xanaanada xoolaha ka dhiga jaamacadda bariga africa ee boosaaso anigoo maxamuud cabdi ibraahimna waan idinla socodsiinayey waxaana farsamaynayey injineer xasan cali mursal barnaamijkan mid lamida intaynu ku kulmi jirno waxaan dhegaystayaal idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
dunidu inaga u dambaynir calankenan daadegay